aad baad umahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir sida aan dhegeystayaasheenna u sheegnay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weeraro xoogan oo cagmarin ah waxay ku qaadeen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe saldhigyada ay ku leeyihiin ciidanka dowladda federaalka dagaalka waa mid aad u culus waxaa laisku adeegsanayaa hubka noocyadiisa kala duwan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana dhinacyo badan ka weeraray magaalada waxaana dadka ku sugan magaalada ay soo sheegayaan in dagaalku yahay mid aad u culus waxaana marba marka ka dambeysa lasoo tebinayaa in ciidanka xarakada mujaahidiin al-shabaab ay horumar ka sameynayaan dagaalka ka socda ee degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaan la soconnaa in degmada balcad ay tahay degmo muhiim ah oo dhacda meel soddon kilomitr u jirta magaalada caasimada ee muqdisho gobolka shabeellaha dhexe ayay ka tirsan tahay dhowr jeer oo hore waxay martigelisay weeraro xogan oo ay qaadeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka laga soo tago ciidamada dowladda federaalka ee magaalada saldhigyada ku leh waxaa sidoo kale meel banaanka magaalada ah ama dhinaca buundada ah ku sugan oo saldhig ku leh ciidanka burundi ee hadda la qorsheynayo inay ka baxaan guud ahaan ee dalka soomaaliya marka dagaalku waa u socda hubka noocyadiisa kala duwan ayaana laysku adeegsanayaa waxaana marba marka ka dambeysa soo baxaya macluumaad ee dheeri ah hadba wixii warar ah ee kusoo kordha inta aan ku guda jirno tebintan gaarka ah ayaanu dhegeystayaasheenna la socodsiin doonnaa insha allah